Qoysaskan oo ku nool kaamka Barmale ee magaalada Banana ayaa waxaa xilligan haysta duruufo kala duwan oo ay ka mid tahay hoy la'aan, caafimaad darro iyo raashin yari. Qoysaskan ayaa ka soo barakacay deegaanada Maxaas iyo Moqokore ee gobolka Hiiraan iyo deegaano kale oo ka mid ah dalka. Cabdulle Siyaad Muumin, Guddoomiyaha Kaamka Barmale iyo qaar ka mid ah barakacayaasha kaamka, ayaa raadiyo Beerlo uga warramay xaaladda guud ee ka jirta kaamka, iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro.
kaamka xaaladiisa ayaan rabaa inaan ka hadlo aniga waxaan ka ahay horjoogaha kaamka kaamkuna muddo badan ayuu meesha ku dhisan yahay ilaa muddo siddeed sano ilaa sagaal sano ayuu meesha ku dhisan yahay kaamka magaciisa waxaa la yidhahdaa birmaal xaaladaha kaamka ka jira waxaa ugu daran waxbarasho la'aan caafimaad la'aan oo meel goob caafimaadna ma laha goob waxbarashona ma laha ma haystaan meel haddii roob yimaado roobka laga galana ma haystaan raashinna ma haystaan wax qutul daruuriyo haystaan ma laha qof waliba wuxuu maalintii uu raadsado oo maaragtay xamaalkiisa ku soo helo iyo qof aduu qaraabo wax ka helaba sidaasaa wax lagu hela maahane wax hadda raashina oo hadda inta eh, ayaga ima taqaana eh, ma ay haystaan ma jiraan Eh, ilaahay baa deeqda bixiya laakiin kaalmo bini'aadinimo dadkan kama maarmaan waa dad soo barakacay wax ay la yimideenoo naftooda aan ahaynoo nacfiino ma jiraan sida meesha hadda ugu badan oo colaaduhu ay saameeyeen oo dhankaas ilaa ilaa intii buulaberta ka sokaysa oo ama jiinka webiga ah ama dhagaxyadeeda ah dadkii deganaa dhammaantiis halkaan ayuu dhooban yahay Ee, dadka meesha deganna hadda laba boqol iyo sideed qoys ayaa hadda ka hor ayaa lagu tira koobay wax hadda dib uga laabtane way yaryihiin waxna way ku soo siyaadaan oo dad badanoo mar dhaxa soo degana way jiraan marka dadkaas inayna hantina haysan hoyna ayna haysan goob waxbarasho aysan haysan goob caafimaad aysan haysan intaasoo aan been ahayn oo ilaahay nagu ogyahay ama muuqato amaad indhahada ku arki karto wax hadda haayadoon hadda kaalmo ka haysanana runtii waxaan hadda gacanta nagu haya oon wax yaroo taakulayna ku haysanaa hay-adda leer dr c hay-addaas waanu mahad celinaynaa wixii karaankeeda way nala soo mareen haddana waa ka rajaynaynaa waxay heli karaan inayna soo gaarsiiyaan
magacaygu waxa waaye sahra cali maxamed nuur Een, waxaan ka tirsanahay oo aan joognaa oon deganahay oon deegaan ku nahay kaamka la yidhaahdo birmaal Een, kaamku baahiyo badan uu qabaa wax loo qabtay ummaddaanne anigu hadda uma jeedo kaamku baahidiisa haddaan ka sheekeeyo ilaahay baa koobi kara anigu ma koobi karo ma laha nal ma laha wax iftiina habeenkii waa cabsi taleefanada dadka masaakiinta halkaa degan ee soo qaxay ee gadaal meelay ugu noqdaan aysan jirin oo hore uga soo hadlay guddoomiyuhu meel ay ku dabaystaan ma laha biyo kuma jiraan marka kaamka baahiyo badan ayaa jira haddaad ilaahay uu yidhaahdo oo aan ka codsanaynay inay hay-aduhu wax nooga qabtaan ee dadkaas soo barakacay oo xoolihii ka baaba'een oo curyaan kale oo indhoho indhoolaha leh oo waayeel kale oo maanta waxay haystaan aan la arkin in wax loo qabto ayaan ka codsanaynaa boqolkiiba boqol hay-adaha iyo intii ku shaqo leh baahida noogu daran waa waxbarasho iyo waxawaaye biyolaan iyo waxaan cunno iyo waxaan goglanno iyo waxa hoysan ku hoyanno biyaha iyo waxaan cunno iyo waxbarasho iyo hoyska waxaanan codsanayninba ma lahan oo goob caafimaad oo waxaan shidanno oo holacsanno carrada cabsiyaa taal mugdiyaa yaallo magacayga waa muraayad maxamuud colow waxaan ku deganahay uun ku noolahay kaamka baramaal waxa waaye biyobaxadii sidii looga soo noqday bac ma helin bacan aqalada saarna ma haysano roobabaa jiro waxbarasho ma haysano ee, cunto ma haysano gogolaan dhigano ma haysano biyobaxadii horese wixii nooga qaadeen micnaha saan ku noolnahay ilaaha yaqaana waxa waaye een, waxaan rabnaa in wax naloo qabto Qoysaskan ayaa deegaanadii ay degganaayeen uga soo hayaamay abaarihii ka jiray dalka qaybo ka mid ah maadaama dadkani ay u badnaayeen xoolo dhaqato iyo beeraley